أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahayo meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo aalaaba aad kala socotaan idaacadda islaamiga andulus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka qodobada barnaamijka faafareebka wararka caawa aan idinkugu heenno idinkuna aad ku dhagaysan doontaan insha allah waxaa ka mid a diyaaradaha dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka oo duqayn ku beegsaday guddoomiyihii guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayaadka islaamiga ah iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ka hadashay istishhaadka mas-uulkaasi haddaba kumuu ahaa sheekh maxamed abu usaama barnaamijka faafareebka wararka ayaad caawa ku dhagaysan doontaan ciidamada mujaahidiinta oo weerar qarax iyo kamiin isugu jira la beegsaday maleeshiyaadka maamulka shahaadla dirarka ee isku magacaabay jubbaland kaasoo ka dhacay agagaarka deegaanka baarsanguuni ee duleedka magaalada kismaayo wararkii ugu dambeeyey ee weerarkaas ayaan caawo idiin haynaa dowladda elitariya oo jawaab kulul ka bixisay eedihii cuslaa ee uga yimid xukuumadda xabashida itoobiya tallaabadaasna ku tilmaantay daandaansi dagaal ku dhowaad konton iyo shan qof oo u badan afrikaan ayaa ku dhintay doon ku degtay xeebaha waddanka liibiya ee waqooyiga qaaradda afrika barnaamijka ayaan idinkugu haynaa kenya oo ay saamayn xooggan ku yeelatay dhaqaale uu ka jartay madaxweynaha dalka maraykanka ee donald trump qodobada kale qodobada kale ee barnaamijka faafareebka wararka caawo aan idinkugu hayno waxaa ka mid a wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe oo kulan la qaadatay odayaasha dhaqanka ee wilaayadaas kaas oo looga hadlayey garab istaagga mujaahidiinta iyo xoojinta ku dhaqanka shareecada islaamka kulankaas ballaaran iyo kelimaadkii laga jeediyey ayaan caawo idiin haynaa qodobadaas iyo kuwo kale oo xiiso badan ayaad barnaamijka faafareebka wararka ku dhagaysan doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka waa habeennimo talaado ah taariikhduna ay ku beegan tahay labaiyo labaatanka bisha shacbaan sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan diyaaradaha dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ayaa duqayn ku beegsaday guddoomiyihii guddiga abaaraha ee wilaayaadka islaamiga ah haddaba faysal mahad soomaali ayaa inoo soo koobaya bayaan rasmi ah oo ka soo baxay xafiiska warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab war-saxaafadeedkan ka soo baxay maktabka warfaafinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ciwaan looga dhigay saliibiyiinta maraykanka oo beegsaday guddiga gurmadka abaaraha
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين
diyaaradaha saliibiyiinta maraykanka ayaa shalay oo taariikhdu ay ku beegneyd labaatanka shacbaan kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri duqayn ka geystay duleedka degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe duqayntan oo ay geysatay diyaarad maraykanku leeyahay ayaa si gaara u beegsatay sheekh maxamed abuu usaama oo ahaa mas-uulka guddiga gurmadka abaaraha ee koonfurta iyo bartamaha soomaaliya sheekh maxamed abuu usaama ayaa taariikhdu markii ay ahayd saddexdii bishan aan ku jirno ee shacbaan kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri loo magacaabay mas-uuliyadda guddi u xil saaran u gurmashada shacabka muslimiinta ah ee ay saameeyeen abaaraha ka jira qaybo badan oo ka mid ah wilaayaadka dalka isagoo hogaaminayay guddi ka kooban culimo iyo odayaal dhaqameed sheekha iyo guddiga uu mas-uulka ka yahay ayaa tan iyo xilligaasi gurmad isugu jira biyodhaamin iyo raashin qaybin ka sameeyey guud ahaan deegaanada ay abaaruhu saameeyeen laga soo bilaabo wilaayada mudug galgaduud hiiraan shabeellooyinka jubbooyinka baay bakool iyo gado saliibiyiinta maraykanka oo aan marnaba ku raali noqonayn inuu arko iskaashiga isku filnaanshiyaha iyo isgarabsiga ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah ayaa dadaal ku bixiyey beegsiga shaqada qiimaha badan ee uu ku howlan yahay guddiga gurmadka abaaraha ilaa ugu dambayntii duqayntan wuxuushnimo ay ku dileen mas-uulkii guddigaasi sheekh maxamed abuu usaama xilli uu ku howlanaa caawinta iyo ugurmashada dadka tabaalaysan qaala tacaala إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا واتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط
sheeqa ayaa sidan oo kale hore mas-uul uga noqday una soo hogaamiyey guddiyo dhowr ah oo uu ka mid ahaa guddigii gurmadka fatahaadaha waana sababta keentay in cadowga saliibiga ah ee maraykanku u arkaan inuu halis ku yahay ajandayaashooda guracan ee lagu burburinayo diinta iyo dadnimada ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah qaala tacaala ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u tacsiyeynaysaa xanuunka iyo murugadana la qaybsanaysaa qoyska ehelka asxaabta sheeqa guddigii uu mas-uulka u ahaa ee gurmadka abaaraha iyo dhammaan dadka muslimiinta ah ee soomaaliyeed waxayna xaqiijinaysaa in falkan wuxuushnimada ah ee ay saliibiyiintu ku beegsadeen sheekh abuu usaama inuusan marnaba joojin doonin howlaha samafalka ah ee loo sameynayo muslimiinta tabaalaysan ee ay abaartu saamaysay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay gacan kula dagaalamaysaa cadowga isbahaysatada ah ee isugu jira yahuudda saliibiyiinta iyo murtadiinta dabadhilifka u ah gacan kalena waxay ugu gargaaraysaa dadka muslimiinta ah ee ay saameeyeen colaadaha ka dhashay duulaanka gaaladu ku soo qaaday waddanka sidaa darteed xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay mar kale dadka soomaaliyeed ee muslimiinta ugu baaqaysaa inay u istaagaan al-jihaadu fii sabiiliillah kaas oo ah dhabbaha keliya ee lagu difaaci karo diinta nafta maalka caqliga iyo cirdiga dadka muslimiinta ah allah subxaanahu wa tacaala wuxuu kitaabkiisa casiiska ah ku leeyahay bayaankan ayaa lagu soo gebagabeeyey aayadda qiimaha badan ee ah walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun kaasi waxa uu ahaa faysal mahad soomaali oo inoo soo koobayay bayaankii ka soo baxay xafiiska warfaafinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo lagu iclaaminayay istishhaadka sheekh maxamed abuu usaamah guddoomiyihii guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayaadka islaamiga ah hadda waxaa horteyda fadhiya faysal xasan cali oo aan wax ka weydiin doono kumuu ahaa sheekh maxamed abuu usaama haye faysal bismillaah aad baad u mahadsantahay cabdiwahaab sheekh abuu usaama wuxuu ahaa haliyey ka mid ah haliyada islaamka wuxuu ahaa mas-uul kasoo shaqeeyay in badan wilaayaadka islaamiga howlo badanna ummadda muslimka usoo qabtay kalana soo qeyb qaatay nawaasil fara badan oo ummadan lasoo diristay dabcanna wuxuu ahaa nin samafale ah oo aad u wanaagsan oo lagu yaqaanay u gurmashada dadka masaakiinta ee dhibaataysan dhowr jeer waxaan kula kulmay shirar waaweyn iyo kulamo iyo meelo kala duwan shirkii ugu dambeeyey ee aan kusoo wareystay wuxuu ahaa shirweynihii u dhexeeyey hogaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo wulaada iyo mas-uuliyiinta makaatibta waxaana aan kala hadlay ama aan kala sheekaystay arrimo fara badan iyo dadiilaha iyo sidoo kale rajada maanta lagu soo celin karo awood midaysan oo ummadda islaamka ay leedahay dabcanna wuxuu ahaa nin aragti fog leh sidoo kale haliyey ah oo geesi ah hadalyaqaan ah asxaabul cazaa'im ka mid ahaa garta barta ay tahay ee ka abaari og sidoo kalena aad bulshada ugu dhex jiray wuxuu ahaa qof bashaasha oo furfuran sidaas daraadeed kudhexjirka bulshada uu ku dhex jiray waxay usii kordhinaysay jaceyl iyo kalgacayl dadka muslimiinta ay u qabaan sidaas daraadeedna dabcan waxaadba ka dheehan kartaa sooyaalka jihaadkii uu kasoo qeyb qaadanayay iyo halgankii muddada dheer uu joogay inta badan shaqooyinka loo igmanaya waxay ahayd la tacaamulka bulshada iyo inuu bulshada howlaha loo qabanayo iyo khidmada bulshada loo qabanayo uu ka qeyb qaato hadday tahay howlaha gurmadka mashaa da horumarinada iyo daryeelka maatida intaba iyo xitaa agoonta iyo dadka danyarta uu si gaara u daryeeli jiray haddii la eego naxariista damqashada iyo dadnimada iyo kartida intuba wuxuu ahaa qof inta badan howlaha dadka bulshada ah la nool inta badanna ihtimaam iyo mudnaan gaara dadka siiya mararka qaar aan la sheekaysan jirnay ama aan soo wareysan jirnay waxyaabaha inta badan uu diirada saari jiray waa in isfaham maamulka iyo dhanka bulshada uu dhaco dadka iyo ummadana laisku soo dhaweeyo dabcanna waxay ahaayeen mid ereyadiisii iyo hadaladiisiiba si weyn uga muuqan jirtay markii ugu dambeysay waraysi aan ka qaaday xilli uu ka qeybgelayay shirkii u dhexeeyey hogaanka sare xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo wulaada iyo mas-uuliyiinta makaatibta qeyb ka mid a hadaladiisii aan dhegeysano alxamdulilah wasalatu wasalaamu calaa rasuulillahi waalihi wasaxbihi ajmaciin akhuuna jazaaka allah khayr waa dhowahay ilaahay baa mahad iskale subxaana wa tacaala meesha nagu soo kulmiyey dariiqan jihaadka ee socda maanta bariga afrika ka socdo shawdkii uu soo jaray iyo taariikhdii uu soo maray iyo meeshay wax ka soo bilowdeen iyo maanta meesha ay joogaan waxaa muuqata marka yududilo aad iyo aad u khayr badan runtii iftiin baa muuqda khayreed baa muuqda ummaddii waxaad moodaa inuu jiro horumar ilahay idinkii subxana wa tacala marka khayrkaasa nooga muuqda meeshan wax lagu gorfeeyey qodobo aad iyo aad u tiro badan ay ahaayeen kuwo waxay u noqonayeen camalka guud kuwana waxay u noqonayeen bulshada muslimiin ee aan maamulno waxaan leeyahay marka waxaa ka muuqatay didiilo tiro badan iyo go-aano meeshaan ka soo baxay oo mujtamaca muslimka gaar ahaaneed wax u tari doona oo ay ka dareemi doonaan meydaanka ilahay idinkii subxaana wa tacaala markay hoos u degto waxyaalahaas waxyaalaha ugu daran waxaa waaye tacaamulka xagga tacaamulka hadday noqon lahayd idaarooyinka jira iyo shacabka hadday noqon lahayd hadday noqon lahayd isku xirnaanta iyo midnimada hadday noqon lahayd hadday noqon lahayd culaysyadii jiray ee ka jiray xagga idaaraadka iyo wax noocaas hadday noqon lahayd maxaa yeele iyadoo khayr lawado oo wanaag la wada waxaa dhici karta haddana sidii ay wax u ahaayeen inaysan wax u dhicin dhanka kale waxaa jira cadowga wuxuu wadaa been abuur tiro badan oo uu rabo inuu dadka kaga kahor keeno camalka waxyaalahaasoo dhan marka wax cadowga ka nixin doona muslimiintana ay ku farxi doonaan meesha ka soo bax wax allaalay wixii go'aamo ah lasoo dhigay ee ka yimid wilaayaadka ee la falanqeeyey dhammaantood meeshana go'aan looga gaaray waxaana ka soo baxday siduu ahaa in loo tafiidiyo go'aanka oga soo baxay biidn illahi subxaana wa tacaala waxyaalaha marka hadda u baahan joogtaynta waxay tahay wixii la isla qaatay in la fuliyo wulaadu inay fuliyaan maamuladaneeda inay fuliyaan bulshada muslimiintana ay fuliyaan waa qodobka koowaad qodobka labaad waxa weeyaan in laga dhowro tashwiish in laga dhowro kala tag in laga dhowro in ummadda muslimiinta ay ku kalsoonaatado walaalahood mujaahidiinta ah maxaa yeelay waxa meesha ka soo baxay iyaga arki doona saxaadka markay yimaadaane waxaa dhici karta wax tiro badanoo dadku ku taagtaagnaa inay ku farxi doonaan biidn illahi subxaana wa tacaala sheekh abu usama ayuu kaasi ahaa allah waxaan ka rajaynayna inuu shahaadadiisa ka aqbalo haliyey haliyeyada islaamka ka mid ah oo maray dhabihii ay mareen dadkii walaalihiisa isaga ka horreeyey ayuu ahaa walaalaha mujaahidiinta ee uu ka tegayna dabcan waxaan leenahay haada huwa ariiq وهكذا تكون النهايات لأصحاب العزائم dadka go-aanka leh ee casiimada leh ee dadnimada leh ee u kacay inay marxaladan adag ummadooda kala qayb qaataan halganka lagu xoreynayo ummadan dariiqoodu waa dariiqan ma jiro dariiq kale ama jid kale walilxuriyati alxamraa'i baabun bikulli yadin mudarajatin yudaqu xorriyadda la raadinayo albaab weliba oo ay gasho waa la garaacaya waxaana lagu garaacayaa gacmo dhiig leh ayaa lagu garaacaya wax kale laguma garaaci karo dhulka aan doonayno inaan xoreyno iyo ummadda aan doonayno inaan xoreyno waxay u baahan yihiin waa dhiig dhiiggaasna waa in loo huraa ama cadowga allah waxaan leeyahay istishaadka iyo dilka mujaahidiinta ha u malaynayna inay wax ka bedelayso hardanka soconaya ama xitaa lagu tilmaami karo guul aad hesheen oo aad gaarteen dilkan iyo istishaadku waa yool ama hadaf aan raadinayno oo aan kusoo talagalnay guryaheyna uga soo tagnay ehelkeenna ubadkeenna annagoo idil aan isla ognahay hardanka noo dhexeeyana dabcan maahan hardan ku salaysan dhowr taako oo dhul ah ama bad ah waa hardan ku salaysan in loo noolaado sida uu allah raalli ka yahay iyo in loo noolaado sida aad idinka raalli ka tihiin annaguna dabcan jidka iyo dariiqa aan qaadana wuu noo cad yahay waana in allah subxaanah watacaala aan raaligelino maalinta macalin aadan xaashi ciilow uu lahaa waan diidnay annagoo leh oo laa ilaaha ila allahu muxamedu rasuullah dhehayna ayaan rabnaa inaan shahiidno oo aan allah la kulanno waxay ahayd labaatan sano ka hor maantana jiilkii raayadiisa qaadi lahaa oo bedeli lahaa waa jiil maalintii uu shahiidayay dhashay oo maanta hub ka qaatay oo idinla dagaalamaya marka waxaan leenahay ku bishaaraysta wax idiin carageliyo oo idiin murugeliyo maalinba maalinta ka dambaysana aad ka argagaxdaan amaa kuwa dabadhilifyada ah ee marka haliyey ama nin geesi ah ay saliibiyiinta maraykanku beegsadaan soo hor istaaga kaamirooyinka ee saaxiibada caalamka saaxiibada caalamka ku digrinaya faltakun amriika saaxiibatakum dagaalkana inoo wada una diyaargaroowa maalinta laydiin weydiin doono saaxiibtinimada idinka dhexaysa idinka iyo maraykanka markaasaa oranina yaa weylataa laytanii lam attakhid fulaanan khaliila wajazaaka allahu khayran
الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وحدة تبلغ نصرا وحدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلا waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka markan iyo war deg deg ah oo iminka kusoo dhacay warqabadka idaacadda islaamiga andalus ciidamada mujaahidiinta ayaa caawa fiidkii howlgal barakaysan ka fuliyey gudaha degmada afmadow ee wilaayada jubbada hoose halkaas oo ay ku dileen mas-uul ka tirsan maamulka riddada ee degmadaasi u qaabilsan maamulka ashaadla dirarka isku magacaabay jubbaland qodobkaas iyo qodobo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya nuur cali warsame abusheyba aad baad u mahadsantahay al akh cabdiwahaab maxamed bukhaari bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu xubinta hadalhaynta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah qodobka ugu horreeya oo aynu ku soo qaadanayno waxauu yahay eritreya oo jawaab kulul ka bixisay eedeymihii ka soo yaray dowladda xabashida etoobiya waa cinwaanka warbixin lagu qoray shabakadda wararka soomaali memo waxayna warbixintu ku bilaabanaysaa sida tan dowladda eritreya ayaa si adag u beenisay eedeymo dhowaan uga yimid dowladda xabashida etoobiya iyadoo ku tilmaantay kuwo gebi ahaanba been abuur ah oo sal iraad toona lahayn eritreya waxay sheegtay in eedeymahan etoobiya ay qayb ka yihiin olole colaadeed adis ababa ay waday muddo ka badan laba sano bayaan ay maanta soo saartay wasaaradda warfaafinta eritreya ayaa lagu sheegay in eedeymuhu yihiin kuwo layaab leh ayna muujinayaan cadaawad joogto ah eedeymahan ayay eritreya tilmaantay in su-aal ay gelinayaan ujeeddada ka dambaysa waxaanay ku baaqday in etoobiya ay joojiso muranka madhalayska ah wasiirka arrimaha dibadda etoobiya gedeon tomawas ayaa sabtidii lasoo dhaafay warqad uu soo saaray ku eedeeyey eritreya inay qabsatay dhul etoobiya ay leedahay islamarkaana ay taageerto kooxaha fallaagada ah ee ka howlgala gudaha etoobiya warqadan ayay etoobiya ku dalbatay in ciidanka eritreya ay si deg deg ah uga baxaan dhulka ay qabsatay ayna joojiyaan taageerada kooxaha hubaysan isla warqadan ayay etoobiya ku sheegtay inay diyaar u tahay wadahadal ku saabsan arrimaha badda iyo suurtagalnimada inay hesho dekedda casab ugu dambayntii eritreya waxay dhankeeda ku nuxnuxsatay inaysan rabin inay gasho muran iyo isqabqabsi aan micno lahayn oo sii hurinaya colaadda hadda taagan taasina waxay ahayd warbixintii lagu qoray websayteka soomaali memo konton iyo saddex qof oo ku dhimatay doon ku degtay xeebaha dalka liibiya warbixintana waxaa lagu qoray websaytka islaamiga ee calamada ugu yaraan konton saddex qof oo tahriibyaal ah oo ay ku jiraan laba cunug ayaa geeriyooday kadib markii dooni ay saarnaayeen ku degtay xeebaha libiya sida maanta oo isniin ah ay xaqiijisay hay-adda socdaalka ee i o m doonta degtay oo la sheegay inay siday guud ahaan konton iyo shan qof ayaa jimcihii lasoo dhaafay ku rogmatay waqooyiga magaalada zuwara ee ku taala galbeedka liibiya sida la sheegay doontan ayaa goor habeennimo ah oo taariikhduna ahayd shantii febraayo ka sharaacatay magaalada zaawiyah iyadoo lix saac kadibna qalibantay laba haween ah oo keliya oo dhalasho ahaan ka soo jeeda waddanka nigeria ayaa la xaqiijay in shilkaasi ay ka badbaadeen mid ka mid ah dumarka ayaa sheegtay in shilkan ay ku weyday ninkeeda halka haweenayda kale xustay in iyaduna ay dhashay labada carruur ee ku geeriyooday shilkan hay-adda i o m ayaa xaqiijisay in tan iyo bishii januari ee sanadkani ay ugu yaraan saddex boqol toddobaatan iyo shan qof oo tahriibayaal ah ku dhinteen badda mediterraneanka kadib markii ay degeen doonihii ay saarnaayeen warbixintii calamada haddii aynu halkaa ugu gudubno aynu eegno warbixin iyaduna lagu qoray websayteka rediyoga alfurqaan kenya oo saameyn xooggan ku yeelatay dhaqaale uu ka jirtay maraykanka warbixin cusub oo ka soo baxday xarunta qaabeynta iyo falanqaynta cudurrada faafa ee jaamacadda nairobi ayaa muujinaysaa in maraykanka uu jirtay dhaqaale uu ku bixin jiray majaalka caafimaadka ee dalkaas halka dowladda kenyana ay awoodi weyday inay buuxiso booskaas taasoo muujinaysa ku tiirsanaanta xooggan ee dalka ee gargaarka dibadda waxayna xukuumadda nairobi dabooli weysay qarashaada ku baxaya daryeelka caafimaadka oo gaarayay soddon iyo afar dhibic toddoba bilyan oo shilinka kenya ah taasoo isbitaallada gelinaysa khatar ah inay ka dhammaadaan dawooyinka lagama maarmaanka ah iyo weliba agabka caafimaadka warbixinta oo ay cinwaankeedu yahay saamaynta tooska ah ee kenya ka noqoshada maalgelinta dibadda ee waaxda caafimaadka kenya ayaa waxay bixinaysaa dib u eegisa dhammaystiran oo ku saabsan sida maalgelinta dibadda uu ugu tiirsan yahay nidaamka caafimaadka ee waddanka kenya iyadoo warbixinta bidhaamisay meelaha ay saamaysay dhaqaalaha uu maraykanka ka jirtay sida adeegyada caafimaadka shaqaalaha silsiladaha sahayda iyo sinaanta helitaanka daryeelka maalgelinta dibadda waxay had iyo jeer door muhiim ah ka ciyaartaa waaxda caafimaadka ee kenya laakiin waa mid aan sii wadi karin dhaqaalahan nagala jartay ee aan ka naxnay waa digniin baraarujin ah ayuu yidhi cilmi baare sare oo ka tirsan xarunta dhaqaalaha iyo bulshada jaamacadda nairobi warbixintu waxay iftiiminaysaa hoos u dhac weyn oo sannadihii labada kun afar labaatan iyo labada kun shan labaatan ku yimid maalgelinta dibadda ee uu maraykanku siin jiray kenya gaar ahaan majaalka caafimaadka nidaamka caafimaadka ee kenya waxaa lagu maalgeliyaa qoondaynta dowladda waaxda gaarka loo leeyahay iyo weliba maalgelinta dibadda sannadihii labada kun sideed iyo toban iyo labada kun sagaal iyo toban ilo dibadda ah ayaa ku deeqday boqolkiiba siddeed iyo toban wadarta qarashka caafimaadka ee dalkaas iyadoo maraykanka uu maalgelintaas ka qayb qaatay in ka badan boqolkiiba lixdan balse madaxweynaha maraykanka saliibiga trump ayaa sannadihii lasoo dhaafay joojiyey dhaqaalo fara badan oo kaga bixi jiray dibadda isagoona qaatay halkudhigga american fast oo ah marka hore maraykanka ugu dambayn aynu soo qaadano telegramka faafre baro iyo howlgal ka dhacay jubbada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay maanta agaarka deegaanka baarsanguuni ee duleedka magaalada kismaayo qaraxa kamiin ah kula beegsadeen kulniyo maleeshiyaad murtadiin ah saraakiisha mujaahidiintu waxay noo sheegeen in afar askari oo murtadiin ah ay ku baktiyeen kamiinkaasi halka uu ku gubtay gaari cabdibilaah oo qori saarnaa murtadiinta ayaa gaarigaasi kaga tegay goobtii lagu gubay sidoo kale howlgal mujaahidiintu saacadihii lasoo dhaafay ay ka fuliyeen oo gudaha degmada afmadow ayaa lagu dilay murtad cabdulaahi dheere oo ahaa mas-uul ka tirsanaa maamulka riddada ee degmada afmadow isagoona ahaa guddoomiyaha saddex xaafadood oo ka tirsan degmadaasi murtadkan ayaa sidoo kale ahaa sarkaal iyo tababare ciidan oo ka tirsanaa maleeshiyaadka booliska jubbaland xubintii hadalhaynta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ayaa intaa noogu eg markan aan idinku celiyo walaalka cabdiwahaab maxamed bukhaari si uu halkiisa inooga sii ambaqaado qaybaha ka haray barnaamijka faafreebka wararka
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تجلب نصرا وحدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا hagaag dhegaystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe ayaa kulan la qaadatay odayaasha dhaqanka ee wilaayadaas kaas oo looga hadlayey garab istaagga mujaahidiinta iyo xoojinta ku dhaqanka shareecada islaamka kulankan oo ahaa mid u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe iyo boqol ka mid ah odayaasha dhaqanka ee wilaayadaas ayaa waxa uu ka dhacay degmada aadan yabaal kaas oo looga hadlayey arrimo dhowr ah intii uu kulankan socday qodobadii ugu waaweynaa ee la isla jeexjeexay islamarkaana la isku raacay waxaa ka mid ahaa garab istaagga mujaahidiinta iyo ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada shabeellada dhexe iyo in dhinac looga soo wada jeesto cid kasta oo isku dayda in ay carqaladayso haddaba kulankaasi waxaa ka qayb galay islamarkaasina tabintan inooga soo sameeyey cabdulqaadir maxamed rabbaani halkani waa degmada aadan yabaal ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe maanta waxaa ka soconaya shirweyne aad u ballaaran oo ay soo qaban qaabisay wilaayada islaamiga ah shabeellada dhexe shirkan waxaa loo qabtay qaybaha kala duwan ee odayaasha dhaqanka ee waxgaradka kuwooda ku sugan degmooyinka iyo deegaanada kala duwan ee ka kooban tahay wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe kulankan waxa uu yahay mid looga arrinsanayo sidii loo saramarin lahaa kitaabka allah subxaanahu watacaala waxna looga odhan lahaa dulmiga iyo sidoo kale gardarada lagula kacay ummaddeena muslimiinta ee soomaaliyeed ee ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe haddaba dhegaystayaal shirkan oo ay kasoo qayb galeen in ka badan boqol ergo oo ka kala socota ee wilaayada islaamiga shabeellada dhexe degmooyinkeeda iyo deegaanada ay ka kooban tahay ayaan qaarkood kula kulmay waxaan wax ka weydiin doonaa aragtidooda ku aadan sida ay u arkaan shirweynahan maanta ay isugu yimideen odayaasha dhaqanka waxgaradka markan cabdulaahi cali caraay oo ka mid a nuqabada wilaayada islaamiga shabeellada dhexe oo aan kula kulmay gudaha howlka ayaan wax ka weydiiyey bal aragtidiisa ku aadan shirkan iyo waxyaabaha markaa u muuqanaya kasoo baxay asalamu calaykum raxmatullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatuhu walaal ilaahay baa mahadda iskale nagu soo kulmay halkan annagoo tashi diimid u fadhina maanta shirar badan adduunka ka dhacaya laakiin shirkeenu shir qiimo badan waayo oo kitaabka iyo sunnada lagu hirgelinaayo nimana way duminayeen annagu marka waxaan leeyahay insha allahu tacaala maanta farxad waaye waxaa noo muuqda mataqaanaa gaargaarkii iyo guushi muslimiinta waayo waxaa waaye ummadda isu timid iyo maanta mataqaanaa siday u maxabaysan tahay ama mataqaanaa dadkay kasoo tageen ay maanta xaal ay kawarbixiyeen xaal aan aad u bogna waaye nuqabay shabeellaha dhexe oo noocyo kala duwan leh ayaa maanta waraysigooda inta markaan isugu dhegaysanay amaan ku hadalnay amaan ku wadaagnay waxaan keenay farxadda in ummadda wax wey iska bedeleen ay ummaddu jihaadka ay diyaar u tahay kitaabka sunnada ay difaacdo oo dagaal ay gasho oy adduunka maanta gaalu mataqaanaa gurya ku dhasata ayaguna guryaha janno ay dhisaan insha allahu tacaala ummadoorana ay horkacaan ninku waxaa la yidhi sahmiya ciddiisa baan uma sheege aan ugu sahminay amaan ku hor joogno kitaabka sunnada marka waxaa leeyihiin ima shareeca waa ima shahaada ima shareeca ima shahaada sidaas ayaan leenahay waata aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaalkaasina waxa uu ahaa naqiib cabdulaahi cali caraay oo ka mida nuqabada wilaayada islaamiga shabeellada dhexe oo aan kula kulmay howlka uu ka socdo shirka weyn ee isugu yimideen nuqabada wilaayada islaamiga shabeellada dhexe iyo sidoo kale mas-uuliyiinta wilaayada sheekh cabdullahi aad baad u mahadsan tahay jazaak allahu khayr waa hagaag dhegeystayaal weli howlka shirarka ayaan markaa ku dhex jiraa sheekh cali buyow gaafow naqiibka wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe sheekhna faled fadal mashkuuran idaacadda islaamiga alandalus marka hore kusoo dhowow kadibna waxaan ku weydiinaynaa aragtidaada ku aadan shirkan ka wara sheekhana iyo waxyaabaha ka soo baxay natiijooyinka markaa ka yimid maxaa la oran karaa maxaa si lagu tilmaami karaa alxamdulilaahi waa dhowahay shirka cidan jooga loogama suuray karo arrimaha ka dhacay waa arrimo muhiima haddii aan la dhex galin la yidhaahna meel laguma soo koobi karo marka waxaa ka dhaca arrimo cajiib leh midnimaa ka dhacday kitaabka ilaahay laisugu yeerahaa ka dhacay nuqabad way ajiibtaa arrin mahaasaa ka dhacay waxaan ka dhicin nabigu alayhi salaatu wasalaam baa waxay dhaheen saxaabadu kullifnaa waxay dhaheen kullifnaa walaa tudiiquna markii lilahi maa fi samaawaati ay soo degtay in tubduu maa fiya yuxaasibkum bihi illaah ayaddaa markay soo degtay waxay dhaheen kullifnaa walaa nudiiquna nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi aturiiduuna an taquluu an taquuluuna kamaa qaala ahlulkitaabiin buu ilaah samicnaa wa adacnaa inta shirka ka dhacday amba nuqaba ha noqoto amba arrin raggaa xafladda rag soo ajiibaa kamid noqdaano oo dhan kale ka yimiday samicnaa wa adacnaa in kitaabka ilaahay kor loo dhigo ayaa meesha runta ugu muhiimsan waa intaa maadaama samicna wa adacnaa aad qaadateen gobolka uu kusoo duulay cadow gaar ahaan shabeellada dhexe ay xarunta ugu weyneed u ahayd silibiyiinta goobaha ay dadka ka dhibaateeyaan dadkii la dulmiye lagu soo duulay la dhibaateeyey la barakiciyey maxaa iska tirahdeen waxaan iskana idhaahnay horta awalan arrimaha ugu muhiimsanoo hadda aanan kuu sheegin waxaa ka mid a xamladii weyneed ee ummaddii lagu soo qaaday muslimiinta ahay ee mujaahidiinta meeshii ka barakaceen guguushan lafteeda soo naqashadee aan soo naqanay horta ilaahay inaan uga mahad celino arrimaha u waaweyn ee iyadoo guguusha loo dhigay haddii maadaama ilaahay cadowga uu naga qaaday inta kale oo hadda aan kugu dari doono waxaa ka mid a gal sidiisa dhanba waxaa lagu yaqaanaa asaa'atan wa amnan inuu xumano sameeyo amnina uu helo muslimiintana waxaa lagu yaqaanaa inay isxaan iyo ishfaaq shafaqan wa ixsaanan inay kulmiyaan marka dadka hadda maanta meesha jooga oo aan u nimiday ixsaan iyo shafaqa intaba waa loo fidiyey gaalkii wuxuu haleeyey gaalkii waxuu haleeyey inay boogadhayaan ay arrimahaas ay ka wada tashadaan hadday guryo duma yihiin hadday naf baxdayeen dhiima la dhaca yihiin haddii diin doorsanto ay yihiin intaba inaan aan boogadhayno intaasaan ugu talagalnay gugusha asigana waa gebagebe maanta aan israacsiino arrimaha ugu muhiimsan taasaa ka mida jazaaka allahu khayran aad baad u mahadsan tahay walaalayaal weli tabinteenna tooska ah ayaynu ku guda jirnaa markan sheekh cabdulaahi faraweyne oo ka mida markaa nuqabada deegaanka gaar ahaan wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe ayaan markaa howlka kula kulmay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu naqib marka hore kusoo dhowow mikrofoonka idaacadda islaamiga al'andalus waan ku dhowahay wayna salaaman yihiin idaacadda andalus iyo asxaabta ka shaqaysa boqol kiiba boqol insha allah jasaakum allahu khayran ba'dilah sheekhan haddii aynu guda galno howlkan maanta maxaa ka soconaya shirkanse maxaa natiijooyin ah oo markaa ka soo baxay oo markaa la go'aamiyey howlkan horta waxaa ka soconaya xaflad weyn oo aad u cajiiba oo si raysta loo soo diyaariyey oo allah subxaanahu wa tacaala fadligiisa noogu ahaatay allahan uga mahad celinaynaa oo cadag weyna naga qabtay xafladdaa noo suuro geliyey aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaa meelay ka bilaabata meelay ku dhammaata lahayn haddii aanu soo noqno sharweynihii waxyaabaha ka soo bax waa ka mid a in ilaahay subxaanahu wa tacaala cadowgiisa lala jihaado muslimiintana loo hiiliyo dadkan muslimiintana la garab galo cadowga allah subxaanahu wa tacaalana saan hore u ballan qaadno haddaanuna heer shabeellaha dhexe nuqabadeeda iyo shacabkeedaba aan iska dafcino ilaahay subxaana wa tacala aan ugu dhowaano ilahin aan run sheegno saan haddaba ilaahay subxaana wa tacaala uu noogu run sheega ilahay inugu run sheegno ilaahina haddaanu run sheegin uunu run sheega noo ballan qaaday nasriya guulna uuna siinaayo waxaa la soo go'aamiyey ilaahay kitaabkiisa inaan yamiinan wa shimaalan aan looga leexan oo ilaahay subxana wa tacala mujaahidiinta u dagaalamaysa kitaabkiisa bariga afrika garabka hor la noqdo ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisana laga difaaca cadowga horarkaa hal qarsoon iyo hal muqdab intaasaa laga go'aamiyey anigoo masjidun nuqabaa duura ku soo qaadhay qasrigii adal maanta fadhiya nicmadan ilaahay subxaana wa tacaala ayadoon wax kuulabaa diinkaaga iyo dadnimadaada iyo halkaaga aysan jirin ayadoon berigaa shacaa'ir islaam ee meesha noo taalo muxaadirooyin ay ka socdaan maxaa la soo koobi karaa shacaa'irta maanta anigeena farxadda aan qabo ka naqiib ahaan oo ka mid a nuqabada weliba guudahaan shabeellaha dhexe gaar ahaan degmada aadibaal wax la soo koobi kara maaha jazaaka allahu khayran aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaal weli waxaynu ku guda jirnaa howlkii iyo shirarkii iyo odayaashii nuqabada ee ka soo qayb galay mu'tamarka markan waxaan la joogaa xaaji ibraahim geedi nuur oo ka mid ah nuqabada wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe howlka shirarka ayaan ku arkay naqib assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu kusoo dhowow mikrofoonka idaacadda islaamiga landalus waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu naqib dareenkaaga eega waran maanta iyo mu'tamarkan maanta ka socda halkan maasha allahu ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iska leh iskugu kaga keenay howlkan anugu aad iyo aad iyo ayay farxadaydu u ballaaran tahay saa maxaa yeelay nuqabada shabeellada dhexe oon halka maqnayn oo ilaahay subxaanahu wa tacaala halkan iskula soo kulmay iyagoo u imaaday halkaas tashi diimeed farxad ayay ii tahay aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay farxadaynan wax la koobi kara maaha maxaad oga arinsanayseen oo natiijooyinka laga soo saaray muxuu ahaa bismillaah muctamarkan waxaan uga arinsanaynay in shareecada ilaahay subxaanahu wa tacaala la tadbiiqiyo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala xukunkiisa lagu dhaqo gobolka shabeellada iyo gobollada kale ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyay in alxukmu ila lilaahi amara anlaa tacbuduu ilaa iyaahu dalika diinu lqayim walaakina akthara annaasi laa yaclamuun ilahay saas uu qur-aanku leeyahay marka xukunka allah iskale in xukunka ilaahay yeesho shareecada ilaahayna lagu tadbiiqiyo meesha annagu aan gobolka aanu qabada ka nahay iyo dadka aanu qabada ka nahay iyo shacabka dhammaantiis intaas ayaan ka tashanaynay nabadoon marka hore adoo magaca igu bilaabaya bal aragtidaada ku aadan shirka maanta meeshaan ka dhacay iyo dareenka farxadeede muxuu ahaa iyo sidoo natiijada ka soo baxay kulankan waxay nooga tilmaan bismillah bismillahi raxmaan raxiim anagoo magacaygu yahay axmed yuusuf loo yaqaano nabadoon tuurey naqaybka beesha jareerweyne ee shabeellada dhexe insha allahu taala hadda waxaan joognaa shirkii waxaanoo soo gabagaboobay noo socday lix maalmood maanta natiijadiisii aan taagannahay waxaan joognaa hoolka weynaa ee ku yaalay maaragtay aadan waale marka insha allahu taala aad baan ugu faraxsannahay insha allahu taala aad baan markaas wax badan baan dareemayna insha allah
howlka ayaan ku jiraa markana tix shirib ah ayaa halkan laga jeedin doonaa
kuraaskooba ku duukaaday haddeer anunkaale leeyihiin kufaartiyaale leeyihiin
farxad iyo damaashaad baa ka dhacay howlka shirarka qof walba wuxuu isku dayayaa markaa inuu shirib jeediyo oday ka mida odayaasha ah ayaan iminkana la socdaa oo shirib ama tix shiraba jeedin doona
xaraan ahaa xayaatadan xamar haddou xurnoo ahayn waa tahay shabeellada dhexe goobaha aadka looga shirba ayay ka mid tahay nuqabadii qofba mid baa shirib soo tuuraya
waxaan leeyahay halkooma ii ahaa kaartiin hooskiina aan ku hergalne halkoomaanoo ahaa kaartiin
waa tahay howlka ayaan weli ku guda jiraa weli tabinteennii tooska ah ayaad la socotaan markana naqiib dhuubow oo ka mid a nuqabada ayaan markan si gaara ola kulmaya isagoo halkiisa fadhiya asalamu alaikum warxmatullahi barakatu wacalaykum asalaam waraxmatullahi tacaala wabarakaatu dareenkaaga ku aadan shirweynaha maanta halkan ka soconaya waa sidee alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah waa su-aal aad u wanaagsan mu'tamarkan iyo shirweynahan waa shir ballaaran oo ay ka soo wada qayb galeen nuqabada wilaayadda islaamiga ee shabeellaha dhexe guud ahaan ay ka soo wada qayb galeen runtii waxaana dhihi karaa waa shirkii ugu horreeyey ay isugu yimaadaan nuqabada wilaayadda si guud ay isugu yimaadaan waa halkan inkastoo ay jiraan mas-uuliyiin soo booqdo heer xaraka ah oo si ilahi kuma darraadee qayb qayba u arki jiray inkastoo jireen haddana tii gobolkan laguna dhex qabtay ilahi kuma darraadee isuguna wada yimaad waa halkan aad iyo aad ay noo farax gelihaysa arrintaas marka dareenkiina farxdeed waxbay baa dareemaysaa dareenkayna farxadeed mid la soo koobi kara maahan waa farxad aad u weyn oo farxad lagu daray aan dhihi karnaa gobolku haddii ilaahay noo xoreeyey aan ka nimidnay wilaayada islaamiga ah ee galguduud aan kasoo nuqabada ay ka timiday oo halkaan aan nimidnay maanta waxaan ku shaqeeyu haynaa wilaayada islaamiga shabeellaha dhexe maqarkeedii waxaan ku shaqeeyu haynaa aadan yabaal
aad buu u mahadsan yahay nabadoon dhuubow ayuu kaasi ahaa nuqabo kale ayaa ii harsan oo aan la kulmi doonaa hase yeeshe shiribka marka ay soo tuurayaan nuqabada oo farxadda iyo damaashaad aawadeed ay u shirbayaan yaa markaa zaxmad weyn markaa abuuraya waan isu soo noqon doonaa laakiin halkan ay nuqabadu waa isku dhaarsadeen iyo sidoo kale maamulka islaamiga ahba in natiijooyinkii iyo sidoo kale go'aanadii soo baxayba la meel mariyo waa hagaag ee dhegeystayaal xasan gurguurta gowraciis inaan go'aamina guddoon xasan gurguurta gowraciis inaan go'aamina guddoon
dowladdan islaamiya oo dunidoo dhan soo degtoo duqowdaya waxgaradkaya dumarkaba daruus halay oo kii dukaankii joogaa dalaa'ilka dureeraa oo kii doonni geel jira dalaa'ilka dureeraa warduqowdaya waxgaradkow wardabkiina qaadheed daafaadka soo gala iyo aagga diikow dekadana ku daadheed dabaabaad ka wada furdha allahu akbar hada wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum
weli dhegaystayaal tabinteena ayaanu ku guda jirnaa waxaynu la kulmaynaa qaybaha kala duwan ee odayaasha dhaqanka ee isugu yimid shirweynahan u dhexeeya wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe iyo sidoo kale dhammaan nuqabada wilaayada islaamiga ah oo ka kala yimid deegaanada iyo degmooyinka ay ka kooban tahay wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe markan nabadoon furdug oo ka mid ah nabadoonnada ayaan markan la joogaa waxaan wax ka weydiinayaa darooyinkiisa ku aadan sida bal maanta kulankan iyo markaa dareenkiisa farxadeed bismillah marka hore idaacadda islaamiga al-andalus yaa nabadoon marka hore kula hadlaysa kusoo dhowow mikrofoonkeeda kadib dareenkaada farxadeed naga waran aad ayaan ugu dhowahay oon fiicannahay alxamdulilah dareenkaygii si aad iyo aada u muuqdaa waxaan barannay diin daruusan loon dhigay akhris badanaa ka dhacay aadaan u soo dhowaynaynaa waxaan ka tashannay kulan oo aad iyo aad oo diini ah waxaan ku tashannay nidaamkii aan sida aan u horumari lahayn diinta waxaan ka tashannay sidii aan cadowga aan iska dulqaadi lahayn waxaan ka tashannay meelaha dhiman sidii lagu gaarsii lahay waxaan ka tashannay meesha aan joogno waxaan uga tashannay ballan iyo beeca aan ku galnay in aan diinkan aan horumarin marka kulankan noociisa ma kii ugu horreeyeyba oo sidan oo kale shabeellada dhexe oga dhaca mise marar badan baad shirar noocan oo kale aad ka qayb gasheen waa dhici jiray marar badan oo dhici jiray laakiin ayaantan shabeellada dhexe degmada xarunta aadayaba la isuguma imaan midaan wax badanaa noogu dambaysay ugu yaraan saddex sano waa ismoognaa haddaa no hor leh marka kulankan ma la dhihi karaa mid oo shukrin ah oo allah aad oga mahad celinaysaan muddo oo aad kala maqneedeen iyo cadow idinku soo duulay aawadii ilaahay ayaan ku mahadinaynaa uma ka bacdi mujaahidiinta ayaan ku mahadinaynaa nasrigan iyo guushaan la gaaray
madaxaa saara manmiya
midda kale xamar aan u jeednaa jihaadkana warshiiqow dhaafe guri xamaar aan oonaangeyn gangabad wax teli maaya ilaahow ha ii geeriyey midda kale waa taqaaniin boohi gal boohiyeed aan oonaangeyn xamarey ciribkuuga taale ilaahow ha ii geeriyey
aniga gaalayga heesta gumarow roobe ama ad gaaraabisi kartid roobe ama ad gaaraabisi kartid usuga gaalkii kaa guudba gumarow
gumarogow gadow maxoo waalow galyaa
gaalkii ka guudba gumarow
kusoo dhowow mikrofoonka idaacadda islaamiga al-andalus marka alxamdulilah ilaahay ayaan ku mahadinaynaa uma intaas kadib raggii dadaaliyo juhdigaas geli iyagana mahadta ka gaarto wada tashigo waxyaabaha laga hadlay oo go-aanku lagu gaaray waxaa ka mida ina nin walba oo nabadoon ah meel meeshiis ka imaaday iyo reerkiis ka imaaday wixii ma aragti oo inta looga dardaarmay inus geeyo oosna dhaqan geliyo intaas ayaa lagu ballamay insha allahu tacaala waana dadaalaynaa waana dhaqangelinaynaa insha allahu tacaala biidn illaahi alkariim runtiina diinta kutubkan ujeedka meeshaan laiskugu imaaday nin walbaba safarkan dheer asu soo galay kutubkan ina la difaaco intaasi kadib waxaa hoolkii uu shirkan ka dhacayay kelimad ka jeediyey waaliga wilaayadda islaamiga ah ee shabeellada dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukaday waxaan joognaa gebagabadii xafladdii muctamarkii wilaayada shabeellada dhexe iyo nuqabadeeda wadatashiga ay lahaayeenee sanawiga ahay haddii alla idanka leeyahay gebagabadiisaan joognaa diin waa isu sheegnay tala waa iswarsannay waa tala wadaagnay waxaa la rabaana sideedaba war sidiisaba hahaanmin buuxshaa la yidhi shaqaa la rabaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa wuxuu leeyahay sida aan ku soo aragnay kitaabkii xaakimiyada wa ina shayaadiina la yuuxuuna ilaa awliyaa'ihim liyujaadiluukum wa in adactumuuhum innakum lamushrikuun warkaasu ilaahay in shayaadiintu ay gaalada shayaadiinka jinniga oo ibliiska ahu inuu dadka gaalada u waxyoonaayo sharci aw isagu u soo dejiyey ayaguna ay annaga nugula doodaayaan rabbiyaa noo sheegay ewel waa kula joodi jireen nabi maxamed iyo liyujaadiluukum ee liyujbiruukum waayo hadda waaba waxay rabaanba inay nagu qasbaan sharciga shaydaan inay nagu qasbaan waayo waxay rabaan ma ka yeelaynaa wa in adactumuuhum haddaad inta cabsatiin ka yeeshiin ood ka war yeeshiin ood ku raacdiin ilaahay waxau yidhi wallaahi innakum lamushrikuuna qofku mushrik hadduu noqdana maxaa waaye faqad xarama calayhi aljanna adduuniya aakhira waa khasaaray annagu dadka ducaadaan nahay waxaan isugu nimida nuqabada iyo wilaayadu waa ducaad bulshada muslimkaa inay badbaadiyaan u istaagay dadka waxaan gaarsiinayna waxaa la rabaa inaan isla ognahay dadka soomaaliyeed waa dad muslimiina annagu takfiir mihi oo dadka ma gaalaysiinayno dadka soomaaliyeed biakmalihim ilaa qof naaqidun min nawaaqid alislaam ku dhacda maahana inta kale maxay yihiin muslimiin waxa ka maqan oon u sheegaynoon dacwada uga gudayna maxay yihiin tadbiiqu shariicati alislaam in la dabaqo shareecada islaamka oo lagu dhaqmo dad badan oo shareecada islaamka aan ku dhaqmin maxaa haaya ayagoo shareecada rabaa xoog lagu haystaa xamaray joogaan meel kastay joogaan xoogaa lagu haystaa shareecadayna rabaan gaalamiya waa maya qof kastoon shareecada hadda ku dhaqmaynu gaal ma ah ilaa inuu asagu raba ma ahana waa in adactumuuhum inuu gaalkii wax ku xukumaayo yahay iyo kii raacsanay inuu yahay maahane si kale dadku gaala ku maaha idan waxaa loo baahan yaha walaalayaal dabka in lagu qabto maha la rabo in oodinta lagu qabto shareecada islaamka in lagu dhaqmaan rabnaa yaa diidan ayaa ummadda la leeyahay inuu sheekh yahay inuu caalim yahay war shareecada islaamka in lagu dhaqmo waajib ma tahay haa intaasaan wadnaahay waa ku dhaqmi jirnay nin dhahay maa jira waa ku dhaqmo haynaa nin dhahay maa jira shareecada ku dhaqankeedii waa maqan yahay waana waxa ishaa noo yeelay waxaa qabsaday dowladdi nabi maxamed ou dhisa sala allahu calayhi wasalama oo khilaafa islaamiya la dhihi jiray waxay burburtay kun siddeed boqol sagaashan iyo xoogaag boqolka sanoon soo dhaafnay adduunka islaamka soomaaliya ay ka mid tahay waxaa haystay gaala haysata konton sano oo ka mid a kun sagaal boqol kontonkii soomaaliyaan joognaa kun sagaal boqol kontonkii intii ka horraysa kontonkii sanoo ka horraysa gaal cadaanna xukumi jira gaal cad oo kirishtaana dadka muslimiintaana diintoodii ka warqabeena jihaadka aad maqasheenoo axmed guray sayid maxamed cabdulla xasan sheekh xasan barsane sheekh aadan digriyow soomaaliyaan u dagaalamaynaa dalkan ballaaran u daaficaynaa kufriga soo degay diida leennahay durriyadaada deb looma aasee kuwa dambaan u dariiq falayna waa culummadii ka dagaalami jirtay warkoodii cadale raggii ka dagaalami jiro talyaani kuwa diriro way ummaddaanu marka kulligood mujaahidiinay ahaayeen kun sagaal boqol kontonkii ayaa gaala fikirtay waxay dhaheen saan ku mahaysan karno annagu soomaali gaalnimo waa diiday saa la yeelaa niman ayaga ka mida inta la tarbiyeeyo afkooda ku hadloo midabkooda leh dowladdiinni waayo ha la yidhaaho waxaan annagu ka rabnana hna nooga fulshaano dabinka goorman ku dhacnay kun sagaal boqol kontonkiiaan ku dhacnay dowladdii daaxi khiligaanala siiyey maxay heeday gudahana gaalay ka ahayd waxau yidhi isma doorin gaalkaan dirnay iyo daarta kii gala waxba isma doornin laba yani waa gaal af soomaali ku hadla waxaad fiirsateen saa ma yaxkumuuna iyagoo leh kuwii lasoo tarbiyeeyo gaalo tarbiye maxay ahayd koo dhaqmi mayna isla sooma dhihin iskuma raacin annagu maalintaasaan gacan galnay ummad kastoon diinteeda ku dhaqminna sideedaba waa la qabsaday waa waa gumaysigay ku jirtaa maanta intaanu marka waa jabhad soo kacday kun sagaal boqol kontonkii ilaa maanta oo ah laba kun iyo labaatan iyo shan laba labaatan sano ka hor ayaa jihaadkan la bilaabay soomaaliya laga bilaabay labaatan sano laba kun iyo shantii haddana laba kun labaatan iyo shan waaye labaatan sano maxaa noo suuro galay soomaaliya qorsho kastoo gaala keento inuu ku fuli waayey qorshaha ugu dambeeya si kasta hadday yeeleen ciidan kasta keeneen hadda meeshaan aan ku shirayno waxaa la yidhaahda maxaa la yidhahdaa aadan yabaad gurigan yaa dhisay shabaab maa dhisay adinka udhoqobada maa dhisay maxaa u yahay waa khaniimo in ilaahay lagu caasiyaa loogu talagalay oo mahaan ilaahay laga caayo oo diinta laga caayaan maha aan taagannaha loogu talagalay hadda maxay joogtaa in ilaahay laga ammaano ilaahay kitaabkiisa kor looga qaado yaa saa sameeyey allahu akbar ikhwa in tansurullaha ilaahay muxuu yidhi yansurkum tusaale waaye haddaad gurigan welilfeen nalkaya adduunyadan gaalo ugu tala gashay inay aadayabaal ku haysato aad adigu beriga fadhido halka xamar laga suubiyey aad fadhida xaa diidaa ninkii inta ka cararay inuu xamar ka cararay yaa xaa u diiday maxamadaa laguhu ugu usmaaran yihiin dhulka yaa calaamadaanu marka waa muuqataa ninkii hadda ma ogtahay sidiisaba qalbigala fa innahaa laa tacmal absaaru walaakin tacmal quluubu latii fi suduur ninka qalbigala iyo qabiilkii qalbigala u sideedaba daawamala ilaahan khayr la doonin inta khayrka la doonana ilaahay ku filan sideedaba ilaahay waxuu leeyahay qabaa'ilka soomaaliyeed qabiilkii wa in tatawallow haddaad ilaahay diintiisa ka jeesatood nacdo yastabdil qowman adiga xabad lagugu fali maayo qowm ayaa ilaahay kugu bedela dadkaan dhan ilaahay yaa iskale yastabdil qowman hayrakum dad aan adinkaynow ilaahay bedel ka dhigaa uma laa yakuunuu adinkoo kaleo munaafiqiina naqamaayou leeyahay nin walbaba qabiilkiisa in laga bedel qaatee la yidhahdo munaafiqiin ilaahtay ka naqdaan ha iska jiro waana ha ka ballanno middaas walama ummaddan inta shabeellada dhexe qabiilka yaa maqan yaa naga maqan feermataan iyo celiyaa u xaggeeya iyo maxaa hillibi iyo waxaa u xaggeeya haddii alla idanka leeyahay axmar u xiga dadka mahaan jooga mahaanay fadhaan sow maaha hiiraan maha u dambaysa xuduudka aan kala leenahay rageeda halkaanay fadhiyaan daa-uudkii halkaas runugood baashay gool ku ekayd degganaay waa joogaan qof maanta ka maqan lama arko haddii qabaa'iladan u istaagaan in la xureeyo walaayada oo ilaahay kitaabkiisa lagu dabaqo ee nabadana la ka hortaaganya ummaddaaya aan u horseedno haddii loo istaago waa sahlanaanaysaa ilaahayna waa ballan qaaday waaladiina jaahaduu fiinaa lanahdiyannahum subulanaa ilaahay kuwa u dagaalama jidkayga ilaahay waa hanuunaho wa inna jundanaa lahum lqaalibuuna ciidanka aniga diintiida u dagaalamaya inay raayada kor u qaadan ayaa guulaysaay wa kaana xaqan calaynaa nasrulmu'miniin walaalayaalow marka ilaahay waa noo baaqay baaqina inti qaadata waa u jeediin intaan hadda aan qaadanay dhibka meesha wax joogaan waa u jeediin mahaan aan taagannahay waa aadan yabaal waa guryihii ilaahay in lagu caasiya loogu talagalay ee si u yaallin aad u jeediin aan raayaadka ka surra ma u jeediino yaa isxaan maanaada ku siiyey yaa xabad saddex shan kun oo askari lagu waalidaynaya gurigan shan kun oo askari oo oo wata taliyaha guud ee ciidanka ridada soomaaliya waxaa weeye ilaahay waana tusay tusaalowna tusa tusaale waxaa laydinka rabaa wixii aan ku ballannay inay ka dhashaan meeshaan soomaali waxaa la yidhi waxay nin dhiba maxaa la yidhi labama dhibaan hudlaanka iyo garabka baxa ha la iska dhaafo maanta kadib waxaan ku xisaabtamaynaa qabiilkan maxaa ka soo baxay adoogoodu wuxuu ballan qaaday maxuu ka hayaa waxaan anigu soo jooga intaan isagoo dhammay mujaahidiintuna intaan dhamba dhammaynaan soo jooga yaa u qumay ragaa u qumay maanta meeshay maraayaan dawlado labaatan dawla isugu tagta waxbaa laga qaadi la'ya asbaabtaasu marka ragaa la yimiday waa inaan ragga ku dayano ilaahay ayaga guusha siiyana waa nasiiha intaas waxaan uga tegaa ballankii iyo dardaarankii waxaa maanta kadib wixii aan kala qorannay qabiil kasta gaaran u qabin qof aana gaar u qabi maali ku jirta boqolkiinan gaargaar wax magu ballanno waxaan ku ballannaan iska mutaabacaysayna insha allahu haddii waxaad aad adika aad fulisiinna ilaahay wuxuu leeyahay uufuu bicahdi uufuu bicahdikum ballankayga fuliya kiina aan fulshiye
نال الماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa aad ku soo dhegaysateen qodobo xiise badan waa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurtogeliyey inaan idiin soo gudbinno barnaamijkan idinkuna aad sisan ku dhegaysataan inta aan barnaamij midka la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh fii amaaniillah
إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا